gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen mungaab ayaa si rasmiya u soo xireeya tartanka kubadda kolayga ee degmooyinka gobolkaas waxaana tartankan oo socday muddo toddobaadyo ah lagu qabtay garoonka wiish waxaana ka qayb gelay dhammaan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyadoona koox walba ay dadaal xoogan ugu bixisay sidii ay koobkan u halan lahayd gudoomiyaha gobolka banaadir mungaab ayaa tilmaamay in ciyaaraha noocan oo kale ah ay fursad u yihiin koruqaadista nabadda iyo isdhexgalka bulshada waxauna sheegay inka maamul ahaan ay diyaar u yihiin horumarinta ciyaarahan waxaan leeyahay hambalyo dhammaan degmooyinkii ka soo qayb galay ciyaarahan kubadda kolayga ee galabta halkan ku soo gebagabownay xiriirka kubadda ay soo agaasimay iyo waaxda arrimaha bulshada ee gobolka banaadir iyagana waa u mahad celinayaa labadii kooxood ee halkaan cayaarta wanaagsan ku soo bandhigayna waxaan leeyahay aad iyo aad aad mahadsantihiin kooxdii ku guulaysatay waxaan leeyahay hambalyo oo koobka qaaday degmada shibis kooxdii ku soo xigsatay degmada hodanna waxaan leeyahay idinkuna hambalyo cayaar wanaagsan baa soo bandhigteen waxaan rajaynayaa arrimaha sboortiska waxay udubdhaxaad u yihiin isdhexgalka bulshada gobolka banaadirna muhiimad gaara ayay u leedahay arrintaas in mar walba uu soo qabaqaabiyo dhallinyarta u dhiirageliyo iyo ciyaaraha isboortisa guud ahaan mar labaad mar saddexaad hambalyaan idin leeyahay waa salaamantihiin ciyaaraha kubadda kolayga ayaa ka mid ah isboortiska dhallinyaradu ciyaaraan waana mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ama kuwooda ugu waaweyn iyadoona si sanadlaan looga qabto gobolka banaadir